الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وفقرة بقول أفرتن يس لح حاشدة بقول سيالي كنتن قال المؤلف رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون وعلى الشيخ أبو جعفر الطحاوي وأهل الكبائر دنبيالك وأوين كوا وهلك ee min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam ummadda nebiyullaahi moxamed ka ahaaday fi naari naarta laa yukhalladuuna lagu waarin maayo idaa maatuu markay dhintaan wal xaal hum iyagaoo muwaxiduuna ah kuwa ilaahay keli yeelay wain lam yakuunuu iyaanay ahaaninba taa'ibiina kuwa toobad keena e bacda an laqow ullaha ilaahay intii ay la kulmeen dabadi caarifiina ayagoo aqoonsan wa hum ayaguna fii mashii'atihi ilaahay doonidiisa iyo wa xukmiga ayay ku sugan yihiin in shaa hadduu doono khafara lahum ilaahay waa u dhaafayaa wa cafaa canhum waana ka cafiyaya bifadlihi buu kaga cafin kamaa dakara caza wajalla fii kitaabihi siduu ku sheegay wayakfiru ilaahay waa dhaafayaa maa duuna daalika shirkigaa wixii ka hooseeya liman yashaau kaw doonu u dhaafi wain shaa hadduu doonana cadabahum waa ku cadaabayaa fi naari naarta ayuu ku cadaabi bicadlihi cadaaladiisa ayuu ugu cadaabi uma yukhrijuu minhaa waa ka soo saarayaa naartii biraxmatihi naxariistiisa ayuu kaga soo saarayaa iyo wa shafaacati shaaficiina kuwa shafaaco qaadaya shafaaco qaadkooda ee min ahli taacatihi taacadiisa ehelkeeda u ah uma yabcahuhum dabeedna wuxuu u saarayaa ilaa jannatihi jannadiisa ayuu dabeedna xaggeeda u saarayaa sheekhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala wa ahlu lkabaa'iri dembiyaalka waaweyn kuwa wehelka ah ee ummadda nebiyullaahi moxamed ka ahaaday naarta lagu waarin maayo macnaa ahlulkabaa'ir wuxuu uga jeedaa dadka dembiyaalka waaweyn ku dhacay ee muslimiintaa ee ummadda nebiyullaahi moxamed ka tirsan naarta lagu waarin maayo dembiyaashuna waxay u qaybsamaan dembiyaal waaweyn iyo kuwo yaryar waayo ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu haddii aa ka dheeraataan waxa laydin diidiyo kuwooda waaweyn kuwa yarna annaga idin dhaafi doona baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay dadka muuminiinta ahe ajriga iyo abaalmarinta la siinayo uu ku sifeeyey alladiina yajtanibuuna kabaa'ira alismi waalfawaaxisha inay yihiin kuwa ka dheeraanaya dembiga iyo waxyaalaha xunxun kuwooda waaweyn inay markaa kala waaweyn yihiin dembiyaalkii ayaa aayaadkaasi inoo tilmaamayaan xagga marka inaan la fudaydsanin oo aan dee dembiyaasha la fudaydsanin waa isku dembi oo xaggaa waa iskaga mid laakiin dee xagga dembi ahaanta ayay u kala wen yihiin haddaba maxaa la yidhaahdaa dembi weyn culimmadu yacni qaar waa xadeeyeen oo xad ayay u sheegeen qaarna waa tiriyeenuun waana fara badan yihiin oo qaar baa yidhi waa toddoba qaar baa yidhi waa sagaal qaar baa yidhi toddobaatan qaar baa yidhi toddoba boqol waa gaadhaan xadka ugu wanaagsanee haddaba dembi weyn lagu tilmaamaa waxa weeye waxaa la idhi kullu dembin waa dembi kastoo rutiba caleyhi xaddun fi dunya ow tuucida faaciluhu bilacnin aw khadabin aw naarin aw nafyu iimaanin can saaxibihi ow tabara'a minhu nabiyu sala allahu caleyh wasalam waa dembi kasta oo adduunyada xad loo ratibay oo xad adduunyada loo yeelay ama qofka sameeye loogu goodiyey ilaahay nacladiisu inay ku dhacayso ama ilaahay cadhadiisa ay ku dhacayso ama naar inuu mudanayo loogu goodiyey ama la yidhi qofka waxaa sameeye iimaan ma leh ama nebi maxamed ka beri noqday dembiyada ay kuwaas igu soo aroreen baa la dhahaa dembi weyn masalan dembiyada xad kale waxaa ka mida tuugada oo kale wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma tuug iyo tuugad labadoodaba gacmaha jara waa xad baa adduunyadii loo yeelay waxaa ka mid a lacnaday qofka sameeya ilahay wuxu uhi ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alkhaafilaati almuuminaati lucinuu fi dunya walakhirati walahum cadaabun cadiim kuwa xumaanta ku sheegaya iyo zinada ku sheegaya dumarka xorta ah ee dhowrsoon ee xumaanta moog ee mu'minaadkaha ilaahay rumeeyey adduun iyo aakhiraba waa la lacnado ilahay naxariistiisaa laga dheereeyey cadaab cadiimana waa leeyihin idan waa qadfu lmuxsanaat dumarka dhowrsoon ee mu'minaadka ah ee xumaanta moog oo xumaan lagu sheego ka la yidhi markaas ilaahay cadadiisa loogu goodiyeyna waa qofka iyadoo gaalo la dagaalamayo laysayo dhabarka jeediyey waman yuwallihim yowmaydin duburah ka dhabarkiisa jeediye baa ilaani maalintaa gaalo laysayo qof dagaal u xeeladaysanaya ama qolo kale ku biiraya mooyaane faqad ba'a biqadabin min allah cadho ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayuu la noqday qofka markaa kayani ka sameeyo naar loogu goodiyeyna waxaa ka mid a aayadda alla leeyahy ina aladiina yaakuluuna amwaala lyataamaa dulman kuwa agoomaha agoo xoola agoonta dulmi u cunaya inama yaakuluuna fii butuunihim naara waxay cunayaanay calooshooda ku gurayaan naar waxaanay geli doonaan naarta saciiran la yidhaahdo ka laga anfiyey qofka yacni sameeye iimaanna waxaa ka mid yahay zinadoo kale laa yazini zaani xiina yazini wahuwa mu'min ma zinayso qofka zinaysanaya marka uu zinaysanayo isagoo mu'minahoo ilaahay rumaysan waa xadiid uu warinaya imaamu albukhaari iyo muslim ka nebi maxamed ka beri noqday waxaa ka mid ah man kasha falaysa mina qofka dadka muslimiinta mucaamaladooda iyo wuxuu ka iibinaya kishi ku sameeya naga mid maaha laysa mina man daraba alkhuduud qofka markay musiiba ku dhacdo dhabanada garaaca ee markaa kaladhada jeexa ee dacwa aljaahiliya u yeedha naga mid maaha baa nebigu yidhi waa kabaa'ira dunuub ayay waxaasoo dhammi noqonayaan ayaga laftoodaa sii kala tagsan oo kabaa'irtu aan isku mid ahayn waayo nebi maxamed wuxuu ihi dembiyaalka waaweyn kuwa ugu waaweyn midii ka warramaa alshraaku billah waa ilaahay oo loo shariigila xadiidka bukhaariyo muslim warinaya waalidkaayood caaq ku noqoto markhaati beenaanaha iyo hadalka beenta waa dembiyaalka kuwa ugu waaweyn bay ka mid yihiin markaa dembiyaalka noocaasa waxaa la yidhahdaa dembiyaal waaweyn dembiyaal yaryar ayaa jira markaas oo shay yaroo markaas aada xadda iyo been yaroo markaas ay ruuxa dumar ilmaheeda u sheegta iyo eegmada markaa ragga iyo dumarku ay is eegayaan iyo kuwaas ayaa la yidhaahdaa dembiyaal yaryar dembiyaalka yarna waxaa lagu dhaafaa markaa acmaasha wan wanaagsan iyo dembiyaalka waaweyn oo laga dheeraado ilaahay baa yidhi haddaa ka dheeraataan kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum dembiyaalka yarna annaga idinka dhaafi doona nebi maxamed wuxuu ihi salaadahan shanta iyo jumco jumco laga gaaro iyo ramadaan ilaa ramadaan wixii u dhexeeye dembiyaalaha waa lagu dhaafaya ida suribat ilkabaa'ir marka dembiyaalka waaweyn laga dheeraado markaa mar haddii dembiyaalka waaweyn laga dheer wanaagana la sameeyo dembiyaalka yaraa waa laga dhaafaya amaa dembiyaalka waaweyn miya ayaga tawbad aad ka toobadkeento baa lagaga dhaafaa ama xuduuddii muqadarada ahayd oo dee lagaa jaro haddii xadka qofka laga jaro adduunyada intuu joogana kafaaro ayay u tahay ama haddii uu dee xasanaad waaweyn la yimaado oo yacni ka raaj ka raajix noqda sayi-aadki iyo xumaantuu la yimi haddaba taasi waa ahlulkabaa'iri weeye min ummati muxamedin haddaba qofka kabaa'irta iyo dembiyaalka waaweyn mid kamida ku dhacay ee ummadda nabiyullaahi moxamed ka tirsan wuxuu ku qaydiyey min ummati muxamedin yacnii nusakha qaarkoodna kumay sugnayn saa daraaddeed baa culimmada qaarkood ay ka yar taradudeen ku qaydidda ummati moxamedin lagu qaydayo waxay nusakha qaarkoodna kumay sugnayn laakiin mafhuum inuu leeyahay baa dhici karta oo dee waxa weeye ahlulkabaa'irka xukunkan lihi waa ummadda nabiyullaahi maxamedun dadka dembiyaalka waaweyn ku dhace ummadihii kala innaga daliil uma hayno nusuustu waxay ku timi un arrinka ummadda nabiyullahi maxamed oo xadiidkii saxiixa ah ee bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebi maxamed wuxuu yihi kitaabu tawxiidkana aan ku soo maraynin nebi kastaa dacwo mustajaabaa buu leeyi nebi kastaa waa dadejistay anigu laakiin dacwadayda waxaan u dibdhigtay inay shafaaco u noqoto ummadayda maalinta qiyaamaha waana gaadhaysaa qofka dhintay ummadayda ka mideen ilaahay u shariig yeelaynin kadalika xadiis badan ayaa tilmaamaysa inuu nebi maxamed afar jeer ergeynayo markasta rabbigii u sujuudayo baryayuu markaa erge dalbayo la odhanayaa nebi maxamed oo madaxaaga kor u qaad dheh waa lagu maqlayaa weydiiso waa lagu siinaya ergee waa laga erge aqbalaya dabeetana waan ergeenaya xad ayaa la yeelaya dabeetana naarta ayaan ka soo saaray halkaa waxay axadidaasina tusinaysaa in arrinkani ummadda nabiyullaahi maxamed uu ku gaar yahay marka waa ahlulkabaa'iri min ummati muxammadin haddaba xugun bay leeyihiin dadka kabaa'irta ku dhacay adduunyada aakhirana xugun bay ku leeyihiin xugunkay adduunyada ku leeyihiin waxa weeye qofku mar haddaanu xalaashanin dembigaa weyn ee uu ku dhacay ee shirkiga ka hooseeya iimaanka kaga bixi maayo bal wuxuu noqonayaa qof mu'minahoo iimaankiisu naaqus yahay ama wuxuu noqonayaa faasiq ahlusunna waljamaca saasay qabaan kabaa'irta iyo dembiyaalka weyn kuma gaalaysiiyaan qofkana iimaan mudlaqa ma siiyaan ee waxay yidhaahdaan mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisana mumin buu ku yahay kabiiradiisana faasiq buu ku yahay mumin kamiluliimaan waxay yidhahdeen qolada murji'ada la yidhaahdo islaamnimada wuu ka baxay oo dabadda ayuu ka yidha khawaarij iyo muctasile ayaa yidhaahdaa idan markaa waa saddex qaybood ayay saddex madhabood baa masalada lagu leeyahay oo khawaarij iyo muctasilo islaamnimada way ka saaraan laakiin khawaarijtuna gaalnimada ayay geliyaan muctasiladuna waxay dhahaan fii manzila bayna mansilatayn meel dhexuu taagay oo islaamkiina waa ka baxay gaalnimadiina ma gelin murji'aduna waa kuwa ugu dhibta badan iyaguna eh waxay odhanayaan iimaankiisu waa dhammaystiraya maadaama qalbigiisa iimaan ku jiro maadaama uu qaarkood ay carabka uu kaga hadlayo qof mu'minahoo iimaankiisu dhammaystiran yahay weeye macsiyadaasina iimaankiisa waxay yeelaysaa ma jirto waana madaahibta markaas ugu dhibta badan ahlusunna waljamaca o ahlulxaqay waxay leeyihin qofka dembi weyn ku dhacay waa mu'min horto laakiin gaal ma aha laakiin waa mu'min naaqisuliimaana in sidaa loo garta ayaa laga maarmaan qolyahan markaa waxa liyaaliya wax kasuu sameen haddaad ummatu maxamed tahay waxaa doonta samee ee markaa meelaha fadhiya sufiyada iyo waxaasi waa murji'a weeye madhabkaa murji'ada ayay qabaan hadda wuxu uhi waalulkabaa'iri min ummati muxammadin fi nnaari laa yukhalladuuna naarta lagu waarin maayo waase goorma idaa maatuu wahum muwaxiduuna marka ay dhintaan ayagoo muwaxidiinahoo ilaahay waxidayo oo ilaahay keli yeeliyo ilaahay waxdaaniyadiisa iyo keliyeelkiisa qirsan naarta lagu waarin maayo wain kaanuu hayra taa'ibiina haba ahaadaan kuwa aan toobadkeenin ama wain lam yakunuu taa'ibiina kuwa toobadkeena yaanay ahaaninbe ama wain kaanuu hayra taa'ibiina haba ahaadaan kuwa aan toobadkeenin yacni waana halka khilaafku ku jiro waayo qofku hadduu ka toobad keeno dembiyaalkii ayada dawaa'ifdoo dhammi waxay isku waafaqsan yihiin ilaahay inuu ka toobad aqbalayo ee kan muranku ka jira waxa weeye qofka dhintay isagoo dembiyaalkii waaweynaan ka toobadkeenin qofka dembiyaalkii waaweyn ka toobad keena in laga dhaafayana dee waxa u daliila aayadda qur'aanka ilaahay leeyahy qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommadayda nafahooda ku xadgudbeen naxariista ilahay ha ka quusanaya ilaahay dembiyaal oo dhan waa dhaafaaye ilaahay dembiyaal oo dhan waa dhaaf waa markuu qofku ka toobad keeno aayaddan ilaahay leeyahy in allaha laa yakfiru an yushraka bihi iyo aayadda fii suurati zumarna waxa weeye tan ilaahay dhaafi maayo in loo shariig yeelo waa markuu ka toobad keeni waayo qofku ku dhinto aayaddan dembi oo dhan ilaahay waa dhaafayaana waa marka uu ka toobad keeno qofku waayo ilaahay baa ayad qur-aanka kale wuxuu ku yihi inama tawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna saa bijahaala toobaddu waxay u sugnaatay kuwa xumaanta samaynaya dabeetana ka toobadkeenaya ilahay kuwaa waa ka toobad aqbalaya ninkii boqolka nafood dilay ee haddana toobad keenay ilaahay toobadiisii waa ka aqbalay marka wuxuu leeyahay sheekhu hadday dhintaan iyagoo muwaxidiina naarta lagu waarin maayo wain lam yakunuu taa'ibiina ayaanay ahaaninbe bacda an laqow llaha caarifiina intay la kulmeen ilaahay dabadii ayagoo caarifiinahoo garanaya ereygaa caarifiina waa yani waxoogay baa sheekha lagu busheey waxaa la yidhi waxaa ka wanaagsana ilain iimaanku inuu macrifo yahay dawaa'ifda muctadacada qaarkood ayaa qaba sidaynu markaa dariskeenii horeba aynu ku sheegnay marka inuu yidhaahdo mu'miniina baa ka wanaagsanayd leanna qofku hadduu yidhaha ilaahay baan gartay fircoon ba ilaahay u aqoonsanaa haddana waxba umay tarin markaa macrifo keliya aqoonsi keliya waxba tari maayo laakiin rumayn yacni iimaan dhaba loo rumeeyo oo carabka laga dhawaaqo oo qalbiga laga rumeeyo oo xubnaha laga camal furo iimaanka wax taraa waa ka laakiin garasho keliya ood ilaahay garata waxba ma tarto inkastoo la odhan kara macrifa taama oo hanuunkii markaa dhammayska tirnaa ee keensaraysa ayuu ujeedaa la odhanayo marka bacda an laqow ullaha caarifiina intay alla la kulmeen iyagoo aqoonsan haddaba xukunkoodii adduunyo waa ka aan sheegnay xukunkoodii aakhirana waa kan wa hum ayagu fii mashii'atihi wa xukmihi ilaahay xukunkiisa iyo doonidiisa ayay ku sugan yihin oo ilaahay isaga ayaa wuxuu doono ku xukminaya oo waa side hadduu ilaahay doono isaga ayaa u dhaafi oo jannada cadaabla-aan ku gelin oo fadligiisa ilahay ku cafidaysa ilaahay yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa cidduu doono ilaahay waa u dhaafaa hadduu doonana ilaahay waa cadaabi doonaa oo intuu naarta ku cadaabo siay xikmaddiisa iyo mashaadiisu keenayso ayuu kadibna ku soo saarayaa raxmaddiisa iyo shafaacada dadka ergeynaya ergadooda ayuu ilaahay ku soo saaray lagu waarin maayo macnaheedu waa taa ilaahay bay u ban yaalaan mar hadday ayagoo muwaxidiinoo ilaahay keli yeelaya dhinteenoo dembiyaal waaweynna ku dhacay ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa iyo xukunkiisa ayay u yaallaanoo hadduu doono ilaahay dembigoodii waa ka dhaafi oo bifadlihi buu ku cafin dabeetana jannada ayuu sidaa ku gelin hadduu doonana ilaahay yacni waa cadaabayaayo isagoon dulmiin ee acmaashii ay la yimaadeen ku abaal marinaya ayuu ilaahay bicadlihi ilaahay ku cadaabaya oo sidaas weeye hadduu doono biqadri dunuubihim baa ilaahay ku cadaabaya hadduu doonana ilaahay waa ka cadfinayaa hadduu doono waciidkii baa ilaahay ku furinaya laakiin naarta lagu waarin maayo halka khawaarij ay leeyihiin naarta waa lagu waarinayaa oo qofka naarta galaa kama soo baxayo iyo murji'ada le naarba shaqaba kuma laha labadaaba markaas waa laba madhab oo baatila laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan hadduu doono mashii'ada ilahay iyo xukunkiisa ay hoos yaallaano hadduu doono ilaahay waa u dhaafiya waa ka cafin bifadlihi wayakfiru maa duuna dalika lama yashaa sida ilaahay uu ku yidhi hadduu doonana ilaahay waa ku cadaabaya bicadlihi kadibna uma yukhrijuhum kadib ilaahay wuxuu ka soo saarayaa minhaa naartii uu ku cadaabay marka dembiyadoodii lagaga soo jaro biraxmatii naxariistiisa ayuu ilaahay kaga soo saarayaayo in badan oo ka mida ilaahay naxariistiisa ayuu kaga soo saaray inna wa shafaacati shaaficiina min ahli taacatihi kuwa ergeynaya ergadooda ee dadkii ilaahay adeecay ka mida ergadooda ayaa ilaahay uu kaga soo saarayaa oo dad badan ayaa ergeynaya oo malaa'igta ayaa ergeynaysa oo muuminiinta ayaa ambiyada ergeynaysa oo muuminiinta ayaa ergeynaysa oo nebiyullaahi moxamed ayaa ugu ergo badan yacni dadka ergadooda ayaa ilaahay uu kaga soo saarayaa waana cidda loo ergenaya waa cid ilaahay ka raamiqday cidda ergeynaysaana cid ilaahay u fasaxay wey xadiis badan baa ku soo aroortay nebigu wuxuu yidhi naarta waxaa laga soo saaray man qaala laa ilaaha ila allah ee qalbigiisa khayr waxa badheeda u dhigma ay ku jireen naarta waxaa laga soo saarayaa shafaacati shaaficiina biidni illaahi ayaa markaa naarta waxaa laga soo saaray qofkii yidhi laa ilaha illa allah ee qalbigiisa khayr yacni burna wax u dhigmaa uu ku jiray naarta waxaa laga soo saaray qofkii laa ilaha illa allah yidhi ee qalbigiisa yacni quraanjata ugu yaray ay ku jirtay intaa kadib uma yabcadu ilaa jannatihi markuu naartii ka soo saarana ilaahay jannadiisa xaggeeda ayuu u saaraya u diraya jannadii ayaa la gelinaya intuu ilaahay naarta ka soo saaray dabadeed waxaa la gelinayaa jannadiisa sida xadiidka saxiixa ay uu tilmaamay ee imaam bukhaari warinayo muslim markay ahlu jannuhu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan ilaahay wuxuu odhanayaa qofkii qalbigiisa midqaalu xabati min khardalin oo iimaani ku jirtay ka soo saara naarta dabeedna waa laga soo saaray iyagoo dhuxuloobay oo yacni dhuxul madow oo kala noqday webi nahru lxayaat la yidhaahdo oo jannada albaabadeeda ku sugan ayaa lagu tuuri dabeetana sida ay markaa waxaan la beerayaa u soo baxaan sidaasoo kale xibadu siay u soo baxdee meeshaa daadku uu ku tuuray taalla ayay markaa u soo baxayaanoo dib ayay markaa usoo biqlayaan marka waa halkaa uu leeyahay uma yabcahuhum ilaa jannatihi ilaahay jannadiisa ayuu dabeetalo usoo saaraya waxa uu yihi sheekhu markaa wa ahlu lkabaa'iri dembiyaalka waaweyn kuwii ehelka u noqday ee ku dhacay ee min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam ummadda nabiyullaahi moxamed ka ahaaday fi nnaari laa yukhalladuuna naarta lagu waarin maayo idaa maatuu markay dhintaan walxalumaya wamuwaxiduuna a kuwa ilaahay keli yeeli wain lam yakuunuu yaanayba ahaanin taa'ibiina kuwa toobadkeenay yaanay ahaaninbe ama wain kaanuu hayra taa'ibiina haadaan kuwa aan toobadkeeninbe bacda an laqow ullahi ilahay intay la kulmeen dabadii caarifin ayuu galay macnaa iyagoo muuminiin muwaxidiin ah wa hum ayagu fii mashii'ati ilaahay doonitaankiisa iyo xukmihi ayay ku jiraan in shaaa hadduu ilaahay doono khafara lahum waa u dhaafi wa cafaa canhum bifadlihi ilahay fadligiisa ayuu ku cafin kamaa dakara caza wajalla fii kitaabihi siduu ilaahay ku sheegay wayakfiru ilaahay wuxuu dhaafayaa maa duuna daalika kaa wixii ka hooseeya liman yashaau cidduu doono shirki wixii ka hooseeya ilaahay cidduu doono waa u dhaafayaayoo mashii'ada ayuu hoos yaallaa sidaa ilaahay uu kuyidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa shirki lagu dhintay hadduu qofku shirki ku dhinto ilaahay naar buu waajibay jannana waa ka xaaraantinimayey laakiin dembiyaalka shirki ka hooseeya ilahay cidduu doono waa u dhaafay cidduu doonana waa ku cadaabayaan wain shaa hadduu doono cadabahum fi naari ayuu bicadlihi ku cadaabi uma yukhriju minhaa waa ka soo saarayaa naartii biraxmatihi naxariistiisa ayuu kaga soo saaray iyo wa shafaacati shaaficiina kuwa ergeynaya shafaacadooda ee min ahli taacatihi taacadiisa iyo yeelitaankiisa iyo hoggaansankiisa ahalka u ah ayuu shafaacadooda kaga soo saaraya oo yacni malaa'igta iyo nebiyiinta iyo saalixiinta ayaa markaa shafaaco qaadaya laakiin cidda ugu badan nebiyullaahi moxamed shafaacadiisa ayaa lagu soo saarayaa uma yabcahum ilaa jannatihi kadib ilaahay markuu naarta ka soo saaray dembigoodii laga soo jaro jannadiisa ayaa ilaahay u soo saaraya o ilahay u diraya wadalika kaasina waxa weeye biana allaha tacaala ilaahay tawallaa am ahla macrifatihi garashadiisa kuwa wehelkaa ilaahay baa tawaliyey arrinkooda walam yajcalhum kamana yeelin fi daarayni labada daarood dhexdeeda ka ahli nukratihi dafiridiisa kuwii ehelka u noqday oo kale kama dhigin alladiina kuwaasoo khaabuu ka hoogay min hidaayati ilaahay hanuuninkiisa walam yanaaluu aan gaarin min wilaayati ilaahay wilaayadiisa allaahuma yaalow yaa waliya alislaami waahlihi islaam iyo ahelkiisa kii weliga u ahayo sabbitnaa cala alislaami islaamnimada nagu sug xataa nalqaaka bihi ilaa inta aan kaala kulmayno sheekhu waxa uu markaas inoogu cilaynayaa arrinkaa hore ee ahlu kabaa'irka uu kaga soo hadlay ee ilaahay yidhi mar hadday dhintaan iyagoo muwaxidiina walow yaanay toobad keeninbe mashiiadiisa iyo xukunkiisa ayay hoos yaallaan hadduu doono waa udhaafay hadduu doono waa ka hadduu doonona waa u dhaafay hadduu doono waa ku cadaabaya ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ayuu wuxuu sheekhu leeyahay wadalika biana allaha tawallaa ahla macrifatihi ilaahay isaga ayaa tawaliyey isaga ayaa weli u ah dadka macrifadiisa iyo garashadiisa ehelka u ah yacni macrifada uu soo celcelinaya sheekhu waa laga ron yahay waxayd ahla ama tawxiidihi ama ahla iimaanihi inuu yidhaahdo cidda markaa rumaysay ee yacni wuxuu ka jeedaa tii markaa laga maarmaanka ahayd ee tawxiidka markaa dhabta ahayd intii uu markaa ilaahay waxa weeye arrinkaasi ilaahay isaga ahla macrifati tawaliyey dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu ana alkaafiriina laa mawlaa lahum alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun addoon kastoo muumine xad iyo dheef buu wilaayada ilaahay ku leeyahay intaad ba iimaan iyo camal saalixa oo markaa ka hayso oo markaa hortuu sidaa wuxuu u yeelay waa ilaahay baa tawaliyey dadka isaga gartay ee ilaahay isaga keli yeelay arrinkooda isagaa tawaliyey walam yajcalhum fi daarayni ka ahli nukratihi adduunye iyo aakhira toona dadkaa isaga aqoonsaday ee keli yeelay kalamuu mid dhigin kuwii inkiray ilaahay ee dafiray ilaahay kalama mid dhigin oo ilaahay ma simayo dee dadka adeecay iyo dadka caasiyey dadka mu'miniinta iyo dadka gaalada ah mid walba camalkiisa ayaa ilaahay aakhira ku camal maraya ama xasiba aladiina ijtanacu sayi'aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamilu saalixaat ma waxay u malaynayaan kuwa dembiyaala kasbaday inaan ka yeelayna kuwa ilaahay rumeeyey camalka saalixa sameeye oo kale am najcalu lmuttaqiina kalfujaar kuwa ilaahay ka cabsay ma fujaartaan kala mid dhigaynaa marka ilaahay adduunyada iyo akhraba waa ku kala soocay adduunyada ilaahay waa ku kala soocayoo dadka markaa daacada weelka iyo kuwa macsiyada kuwa gaalnimada weelka iyo kuwa iimaanka weelka ilaahay waa kala soocay sifaad baa ilaahay kala siiyey calaamaad baa ilaahay kala siiyey afcaal iyo shaqo ayaa ilaahay kala siiyey mu'miniinta nuur baa markaa ka muuqanaya dadka ahlu daacada ah ficilkooduna dee waa wax wanaagsan unbay samaynayaan waxay odhanayaan waa hadal wanaagsan halka markaa fujaarta iyo fasaqada madowgu uu saaran yahay ee wuxunuun ay ka shaqaynayaan aakhirana ilaahay baa kala soocaya oo dee dadkii mu'miniinta ahaa ee isaga adeecay ee wanaagga ehelka u ahaa ilaahay jannadiisa ayuu ku karaamayn kuwana naartiisa ayuu ku cuquubaynaya marka ilaahay isku mid kama dhigin walam yajcalhum fi daarayni ka ahli nukratihi kama dhigin kuwii baa inoo sii sibeeyey aladiina khaabuu min wilaayatihi min hidaayatihi kuwa ilaahay hanuunkiisa ka hoogay waa gaalada iyo mushrikiinta ee aan hanuunka markaa waxba ka helin iyo kuwii muuminiinta ee hanuunay ee gartay ilahay mid ka dhigi maayo walam yanaaluu min wilaayatihi ee wilaayadiisii aan waxba ka gaadhin dabeetana sheekhu markuu ciddaa dembiyaalka waaweyn markaa ku dhacday uu ka hadlayey ayaa wuxuu uhi allahuma ya waliya alislaami wahli islaamka iyo ehelkiisaba kii weliga u ahaayo habitnaa cala alislaami xataa nalqaaka bihi ilaahay ou nagu sug islaamnimada intaan kaala kulmayno waana ereyada uu markaa sheekhu kitaabkiisa uu ku gebagabaynayo mar kastana ilaahay wuxuu weydiisanayaa khaatimo wanaagsan iyo islaamnimada kusuwankeeda waayo ilaahay bayna faro yidhi kuwa aliya nebi rumeyo ilahay ka cabsada cabsidiisa dhabtaa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina mooya ha dhimanin islaamnimada ku toosanada saa ugu dhimataan rabbigii qofku waa inuu weydiistaa kusugnaansho islaamnimada kusoo adiga ku toosnaa inuu ku toosnaado waayo inama alacmaalu bilkhawaatiin baynu soo maray camaladu waa wixii lagugu gebagebayo nabiyullahi yuusuf tawafani musliman waalxiqni bisaalixiin saxaaladii afriqa calayna sabran wa tawafanaa muslimiin bay lahayn tawafani muslim waalxiqni bisaalixiin markaa qofku inuu sidaa yidhaahdo ayaa wanaagsan wadaalika kaasina waxa weeye wuxuu ilaahay sidaas dadkii markaa isaga muwaxidiinta u ahaa sidaa ilaahay ugu garay bianna allaha tacala yatawallaa waxa uu tawaliyay arrinkooda ahla macrifatihi aqoon yani garashadiisa cidda wehelka ayaa ilahay arrinkooda tawaliya walam yajcalhum fi daarayni labada daaroodna kama yeelin kaali nukratihi kuwii dafiray ilaahay oo kale kalaamuu mid dhigin aladiina kuwaasoo khaabuu ka hoogay min hidaayati ilahi hanuunintiisa walam yanaaluu min wilaayati ilahi wilaayadiisiina aan waxba ka gaadhin allahuma yaalow yaa waliya alislaami wahli islaam iyo ehelkiisa kii weligee wahayo wasabitnaa cala lislaami nagu sug xataa nalqaaka bihi ilaa inta aan kaagala kulmayno waxa kaluu sheekhu uhi wanara salaata waxaan arkaynaa salaad lagu dabatkooda khalfa kulli barin wa faajirin mid kasta oo toosan iyo mid kasta oo faajiraba oo min ahlilqiblati dadka muslimiinta ee qiblada u tukada u jeesta ah wa calaa man maata minhum ka ka mida dhintana in lagu tukada ayaan arkaynaa sheekhu wuxuu leeyahay wa naraa waxaan arkayna yoon ra'yeynaynaa yoon qabnaa haddaan ahlu sunna waljamaaca nahay ila caqiidadii ahlu sunna waljamaaca ayuu sugaya sheekhuye in lagu tukadaan arkaynaa khalfa kulli barin barigu waa mid kasta oo saalixah oo ilaahay ka cabsanaya wa faajirin iyo mid kastoo faajira waa qofka faajir faasiqa fisqiisa iyo fujuurkiisao booqday dambiyaala ku dhaca hadduu tukinayo inaan ku daba tukana kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba ayaan argay oo min ahlilqibla ehlu qiblaha ah macnaha waxa weeye masaladan muxuu u soo qaatay baa isweydiin leh ila mas'aladani waa mas'ala camaliya min alaxkaam alfiqhiya axkaamtii fiqiga ahayd inaan jumcada iyo ciidaha iyo jamaacaadka aan a'immada faajiriinta ama fujuurka ku dhacay aan lala tukanina laga goosto oo laga tago waa manhajka mubtadicadu ay qabaan sidaa daraaddeed inay kaga duwan yihiin ayaa ahlu sunnuhu markaas ay qabaan sidaa daraaddeed bay markaa u caddaynayaan ay caqiidada ugu caddeeyeen sida wanara almasxa cala alkhufayniba ay markaas inoogu iman doonto inu ku arki doonno waxau sheekhu yidhi markaa waxaan arkaynaa in lagu daba tukado salaada mid kastoo fiican iyo mid kasta oo faajiraba laakin min ahli lqibla dadka qibladaa u jeesta muslimiinta ahluqibla haddii lagu dha waa dadka muslimiinta baa loo jeedaa waayo iyagaa qibladaa wada jeesta iyo kii dhintayba in lagu tukado macnaha waxa weeye jumcaha iyo jabaacooyinka iyo salaada ciidda uga tegi mayno yacni waa faajir ama waa faasiq imaamka tukinaya salaada faajiriga faasiquba waa saxiix a'immada idin tukinaysaa xunna weliba markay madaxda guud yihiinna looga tegi maayo maxaa yeele nebi maxamed wuxuu yidhi way idin tukin isagoo a'immada ka hadlaya hadday asiibaan idinkiiya iyagaba way idiin sugnaat hadday gafaanna idinka way idiin sugnaatay iyagana korkooday ahaat waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh saxaabadii rasuulka ka sugnaatay iyo taabiciintii imaamyada jawrka ayay la tukan jireen dulmiga see ibnu cumar oo kale xajaaj bin yuusuf oo dulmi yani fara badan ku kacay ayuu ku daba tukan jireen abadar baa nabiga weydiye wuxu uhi ya rasuulllahi ka waran nabigaa ku yidhi ka waran haddii ay umaro salaada waktigeeda kadib dhigayaa ku qabsadaan ya rasuullahi maxaad ifaraysaa buuhi war salaada xilligeeda tuka buuhi adoo soo tukaday xilligeedii hadday tahay dib dhigeen aad soo gaadhana la tuko sunno ayay ku noqonin marka halkaa waxaa laga ilaalinayaa midnimada iyo wadajirka dadka muslimiinta ayaa laga ilaalinayaa a'immada markaas in lagu daba tukado hadday tukinayaan caadil iyo faasiq midku doonaba ha ahaadee ayaa fiican laakiin haddii aad heli karayso mid caadila inaad ku daba tukato iyadoo aan dhibi kaaga imanin ayada dhib male hadday suurtagal tahay markaa in dee kaa markaa faasiqa dadka is hortaagaya laga weeciyaana oo mid wanaagsan lagu weeciyaana waa fiican tahay marka aynu sidaa leenahay inaad salaada jaamaca uga tagto cida axkaamta salaada qaarkeed ama madaahibta qaarkeed isku khilaafsan tihiin ma banaana haddii kale cid isku daba tukanaysaa ma jiro midaad adigu u arkaysa inuu hilibgeel ka soo dhargay oo salaadii galay oo isagu qabay inaanay ka jebinaynin adna aad qabtay inay ka jebinayso ayaad ku daba tukanaysaa waayo isaga ictiqaadkiisiiyo siduu qabo iyo cidda uu markaa qabsadayba agtooda markaa salaadaasi waa saxiix iyo cidda markaa waxyaal masaa'il yararoo kaleba isku haysaanba salaaddii looga tegi maayo waa la ysku daba tukanayaa haddii kala dadka muslimiinta inay kala dhaqaaqaan ayaa markaa keenaysa oon midna mid ku daba tukanin taasi waa midoo waa xaggii ku daba tukashada wa calaa man maata minhum qofka dhintaa ee muslimiinta ka mida ahlu qiblo ah isagana salaadii janaasada in lagu tukado ayadana waa qabnaa buuri waayo nebi axamed xadiidka walow haba la daciifiyaa xadiid daaro qudni iyo ay warinayaan imaamuulbayhaqina uu warinayo waxa uu nebigu salluu khalfa man qaala laa ilaha illa allah war qofku laa ilaha illa mar hadduu leeyahay uu wax tukinayo ku daba tukada wa salluu khalfa man qaala laa ilaaha illa allah wa salluu calayhi kuna de salluu calaa man qaala laa ilaha illa ka laa ilaha illa ku tukada hadduu dhinto wa salluu khalfa man qaala laa ilaha illa ka laa ilaha illa dabadiina ku tukada yacni ciddii aan dee markaa shahiid aan ahayn waa lagu tukanayaa markaa dadka muslimiintiisaasay isugu daba tukanayaan iyaguna isugu tukanayaan waxau yihi sheekhu wa naraa waxaan arkaynaa asalaata salaad iyo tukasho khalfa kulli barin mid kasta oo wanaagsan dabadii in lagu tukado imaam ku noqdo wa faajirin iyo mid kastaoo faasiqa laakiin min ahli lqibla dee dadka ahluqiblahee muslimiinta ka mida hadday riddadiis iyo gaalnimadiisu ay caddahay dee waad iskaga tegi oo u dhowaan maysid wa calaa man midna waa lagu tukan maata minhum dhintay ee ka midana waa lagu tukanayaa marka madhabka ahlu sunnuhu waa sida aynu tilmaanay inay jumco iyo jamaacada la tukadaan la jihaadaan amiir kasta baran waa faajireen mar haddaanu islaamnimada ka bixin waana min cahdi saxaaba ilaa aimada laga soo gaadhayo sidaas ayay markaas ahayd walaa nunzilu dejin maynu axadan minhum mid ayaga ka mida ahlu qiblaha jannatan walaa naaran janniya naartoona dejin mayno walaa nashhadu calayhim bikufrin walaa bishirkin walaa binifaaqin kaga marag furi mayna gaalnimo iyo shirki iyo nifaaqtooda maa lam yadhar minhum shayun min dalik haddaanu wax arrinkaa ka midi ka muuqanin wanadaru saraairahum ila allahi tacaala sirahoodana waxaan u daynaynaa ilaahay waxaa kaloo sheekhu yidhi waa masaa'ilka waa celceliyaa sheekhuyo waa ku celceliyey waxaa laga yaaba masalada inuu saddex afar meelood kaga hadlo wuxuu yidhi walaa nunzilu dejin mayno oo uga marakici mayno axadan mid minhum ka mida dadka ahluqiblaha ee muslimiinta ka mida inuu yahay ahluljanna wanaaggiisa iyo cabsidiisa darteed janno uga marakici mayno leanno qeybka ma ogin axad ka midoo muslimiinta ka mida naar uga marakici mayno macaasiinkaas uu sameeyey naar ku xukmin mayno leanno wax loogu khatibi doono ama uu ku dhiman doono dee ma garanayno waa marka mucayan laga hadlayo laakiin mutlaq marka laga hadlayo dee muuminiinna ilaahay inuu jannaynaya gaalana ilaahay inuu cadaabayo ta ayada waa rumaysanay markay mutlaqatay horaynu uga soo hadalnay laakiin mucayan marka laga hadlayo weeye yacni waa helo janna hebel jannaduu ku jira mid baa iskaga dhaartay mid madaxweynaha wallahi jannada ayuu ku jira muxuu ka ogayay jannada inuu inuu janno ku jira inuu naar ku jira muxuu ka ogay waxba kama ogaa markaa ma marag furayno axad ahlu qiblaha ka mida muslim inuu ahlu janno yahay ku marag furi mayna mid inuu ahlu naark yahay bal cilmigooda ilaahay baan u doondhigaynaa ilaahay ma-aalkooda xaaladooda isaga ayaa og waxaan u marag furaynaa awlciddii rasuulka ilaahay u marag furay sida tobanka jannada loogu bushaareeyey oo kale ee casharatu fi ljanna abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cuhmaan fi ljanna cali fi ljanna zubayr fi ljanna talxa fi ljanna cabdiraxmaan fi ljanna waa abu cubayda wa sacd ibn abi waqaas wa saciid ibnu zayd sia kuwaasoo kale waan uga marakacaynaa xasan iyo xusein waan uga marakacaynaa haabit ibnu qays waan uga marakacaynaa baycatu ridwaan ehelkeedii waan uga marag furaynaa oo uga marakacaynaa nin ansaarta ka mid a ruuxii dumaree madoobayde markaas yacni suuxa jirtay baa ka mid a nebi maxamed baa wuxuu yihi xadiid imaam axmed uu warinayo cabdirazaq fi musanafi baqawi sharxu sunna uu ku warinaya nasaa-i camr lywm waleyl bayhaqi shucab liimaan ayaa wuxu uhi nin ahlu jannaa ba idiin soo gelayaa markaasaa waxaa noo soo gelabaya nin weysadu ay ka da-aysa garhka gacanta midiya kabiiskaga sitaa waa fadhiistay maalin labaadii buu sidaa nebi maxamed yii maalin saddexaadii buu sidaa nebi maxamed yidhi ninkii ubaa soo galay dabeete cabdillahi ibnu camar baa wuxuu yidhi bal ninkani sababtan uu jannada ku mutay ayaan soo eegayaayo waa raacay cibaado fara badan kamid faraaidda wuu ilaalinayay habeenkiina waa iska cibaadaysanayay marka uu soo baraarugana ilaahay buu xusaye markii uu doonay ninkii inuu tago ayaa wuxuu hi niyo waxaan maqlay rasuulka ilaah oo sidaa yidhi saddex maalmood kuri waa helo janne waxaan doonaya camalkaaga inaad samaysay dee wax weyna kugumaan arag ninkii wuxuu yidhi horta camalkayga waa kaa ad aragtay laakiin qodob kala ii dheer buu idhi ilaa ananii la ajidu fii qalbii hillan calaa muslimin qof muslima oon uur xumo aanu hayaa ma jira buui laabtaydu dadka muslimiinta ah waa u wada fayowdahay cabdillahi bni camar wuxuu idhi wa haada aladii laa nudiiquhu ka aanaan karayn haddaba dad ku dhaaftay ee jannadana nebi maxamed kugu bushaareeye waa ka waa laabtaadaa xaaran ee qof muslima aanad waxba uhaynin idan hilliga iyo xumaanta dadka muslimiinta loo qaado iyo cadada loo qaado dhibteeday leedahay marka walaa nashhadu walaa nunzilu axada minhum jannata walaa naar walaa nashhadu alay bikufrin walaa bishirkin walaa binifaaq yacni ku xukmin mayno oo uga marag furi mayno haddaanay ka muuqanin shayun min dalik wax ridda iyo gaalnimo keenaa weliba taa xukunkeedana culimmada raasikiintaabaa leh weliba haddana waxaa lasii rabaa in la eego qofkan inay shuruuddii ay laga helay ku xaqiday mawaanicdiina ay ka ambooday waayo marka gaalnimo qof mucayana lagu xukminayo shuruud ayaa laga maarmaana mawaanicna inay ka amboontaa laga maarmaana qof ilmuwaalayi mise mise waa miyir qabaa qofkani ereygan madhab buu yidhi mise yani mise gef buu uga soo baxay waxyaalo badan baa la eegaya adigu iskala dhaqaaqi maysid wanadaru saraa'irum ila allahi tacaala sabeerahoodana ilaahay ayaan markaas u xil saaraynaayoo aanu bandhigaynaa waayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inii lam u'mar an unaqiba can quluubi innaasi aw ashuqa butuunahum aniga layma farin inaan dadkii qulubtooda baadho ama aan caloolahooda jeexo waxa ku jira aan ogaado aniga layma farin wuxuu waxa lay faray inaan dadka la dagaalamo intay ka qarayaan ilaa xaq lagu caabudo alla mooye inaanu jirin nabi maxamed rasuulkiisa iyo salaada ka ogaya sigada ka bixinayaan markay sameeyaan dhiiggoodii maalkoodii way iga ilaaliyeen xaqa islaamnimada mooyne waxisaabuhum cala allah marka adiga kuma taallo idan markaa qof mucayana in la gaalaysiyo la yidhaha waa gaaloobay hebel waa gaal ama waa murtad la yidhaahdo horta cid waliba iskama leh culimada raasikiintaabaa iska leh culimadaasina waxay raacayaan shuruud iyo dawaabid iyo mawaanic inay ka anfowntay marka waxaanaynu leenahay cidda waxaa sugaysaa waa gaal waa mutlaq ahaan laakiin mucayan markay tahay ee laleeyahay hebel waa gaaloobay arrimo gaara bay leedahay yaa lagu degdayn markaa walaa nunzilu dejin mayna axadan mid minhum ahlu qiblaa ka mida jannatan walaa naaran janno iyo naartoona dejin mayno walaa nashhadu calayhim bikufrin gaalnimo walaa bishirkin walaa binifaaqin maa lam yadhar minhum shayun min dalika haddaanu ka muuqan wax arrimaha ka mid wanadaru saraa'iinahum sirahoodana waxaanu uga tegaynaa ila allahi tacaala ilaahay ayaan sirahoodana uga tegaynaayo aanu tala saaranayna wallahu aclam